wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta xarunta wasaaradda ku qabatay shirka afar biloodlaha ah ee ay wasaaraddu qabato afartii biloodba mararkaasi oo iskugu yimaadaan hay-adaha bahwadaagta la-a wasaaradda iyo qaar ka mid ah wasaaradaha jubbaland ee ku midaysan mashruuca sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada shirkan ayaa intuu socday waxaa lagu soo bandhigay waxyaabihii qabsoomay iyo caqabadaha jira iyadoo ujeeddadu ahayd isla xisaabtan iyo wada shaqayn midhodhal ah markii kulanku soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maxamed weli sheekh isagoo faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii kulanka looga hadlay
waxay ahayd maalin kale oo qiimo badan maanta aan isugu nimid barnaamijkii afar biloodlaha ahaa ee mashruucii c f s b ama sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada ee ka qabsoomi jiray wasaaradda qorsheynta taasoo bahawadaag ay ku yihiin wasaarado fara badan la iskula xisaabtamayay maxaa qabsoomay maxaa qaldamay maxaa caqabado oo ku xeeran shirka oo subaxnimadii noo bilowday runtii waxaan isleeyahay guulba kusoo dhammaaday hay-adaha bahawadaagga e iyo wasaaradaha ka shaqeeya mashruuca guud ahaan ayaa qeyb ka ahaa guul ayuuna kusoo dhammaaday waxaa la iska abdheyt gareeyey waxyaabihii qabsoomay caqabadaha ku xeeran iyo sida looga guuleysan karo caqabadaha iyo casharadii laga bartay intaba waxaan isleeyahay barnaamijkan oo bulshada jilicsan iyo beeraleyda iyo biyaha iyo soolarka iyo wax fara badan oo i d bska ay ka mid yihiin shaqo abuurka diiradda saaraya oo mashruuc aad iyo aad u ballaaran eh oo hay-adda jarmalka g i z ay tahay cidda donorka ama deeqbixiyaha ka ah bahawadaagtiisana ay aad iyo aad u badan yihiin oo hay-ada maxalli iyo kuwa international iyo wasaarada intaba ay ku midaysan yihiin ayaa noo qabsoomay waxa uu dhici doonaa afarta biloodba mar wuxuu noqon doonaa barnaamij la iskula xisaabtamo waxaa laga rajaynayaa guulihii loogu talagalay barnaamijka iyo ahdaafta laga lahaa intaba inay hirgasho oo guuleysato runtii aad baan ugu faraxsannahay waxaana rajaynaynaa afar bilood kadib iyo isla xisaabtan kale aan isugu soo laabanno mashruuc kastoo horta gaabis uu iska soo bixi laakiin runtii waxaan isleenahay meesha hadda aan marayno oo weli hadda mid term reviewgii lagu sii dhow yahay wax fara badan oo caqabado ahaa oo laga guuleystay baa jiro ama laga ookam gareeyey waxaan is leenahay marka meel fiican ba hadda wax maraya mashruuca sida loogu talagalay ama loo qorsheeyey boqolkiiba siddeetan iyo wax ka badan ayuu ku socdaa waxaan rajeynaynaa caqabadaha yaryar jiro oo ku xeeranna dhammaantood in laga guuleysan doono hadduu ilaha yiraahdo mashruucan sugnaanta cuntada iyo isbeddelka cimilada ayaa ah mid ay ka faa'iidaysanayaan dadka nugul iyo kuwa ku barakacay gudaha dalka